asalaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aa joogtaan kusoo dhowaada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobada saakaan idin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka oo amray in laamaha ammaanka ay baaris degdeg ay ku sameeyaan dhagarqabayaashii ka dambeeyey dilka allah u naxariista xildhibaan cismaan cilmi boqore oo shalay lagu dilay magaalada muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag lala xiriirinayay dilka xildhibaan cismaan cilmi boqore allah u naxariistaa xildhibaan cismi boqore xildhibaan cismaan cilmi boqore ayaa lagu wadaa maanta in aasqarin loogu sameeyey magaalada muqdisho iyadoo madaxda qarankan ay ka qaybgalayaan aaskaasi madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qaybgelaya shirka dalalka carabta iyo midowda yurub oo maanta lagu wado inuu ka furmo dalka masar maamulka gobolkan banaadir iyo ururka iskaashiga caalamka ururka iskaashiga islaamka ayaa deeq raashiina gaarsiiyey in ka badan kun iyo siddeed boqol oo qoys oo danyar oo ku nool degmooyinka wadajir iyo dharkinle wararka caalamka ee subaxnimo ee reediyo muqdishona waxaa ka mid ah shacabka waddanka senegaal oo maanta u dareeraya codbixinta doorashada guud ee dalkaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan waxaa idiin warami doona anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekaye sundusna waa ay farsameynaysaa madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa faray in laamaha ammaanka ay baaris degdega ay ku sameeyaan dhagarqabayaashii ka dambeeyey dilka allah u naxariiste xildhibaan cismaan cilmi boqore oo shalay gelinkii dambe lagu dilay magaalada muqdisho caasimada dalka faahfaahin amuurta ku aadan sugaal maclin maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray qoyska eheladii iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday eebbaha u naxariistay xildhibaan cismaan cilmi boqore oo lagu dilay magaalada muqdisho eebbaha u naxariistay xildhibaan cismaan cilmi boqore oo gacan ka xaqdarani ku dishay magaalada muqdisho sabar iyo iimaan eebbaha ka siiyo qoyskiisa eheladiisa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu marxuumku ka geeriyooday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sida
sugaal macalin maxamuud aad buu umaasan yahay dhanka kale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen rag lala xiriirinayo dilka xildhibaan cismaan cilmi boqore jarnaal cabdulaahi xasan bariise oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa warbaahintan qaranka ee reediyo muqdisho u faahfaahiyey
xildhibaanka waxaa dilay gacanka xaqdaran dilkiisa kadib ciidanka booliisku wuxuu gacanta ku soo dhigay baabuurkii lagu tuhunsanaa eedayadseenayaashu inay wateen iyo laba eedaysan oo kale gacanta booliiskay ku jiraan howlgalladiina hadda waa socdaan baaristii natiijadeedana hadda ma raba inaan hor dhaco laakiin waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed la wadaagno inaan kiiskaas laga seexan laguna raad joogo insha allahu tacaalaane dhagarqabayaashii gacantooda uu ku sabaabaystay in mar dhow la hor keeni doona cadaaladda haddii rabbiga awoodda la oggolaado intaas ayaan rabaa inaan anugu ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed tacsidaas ummadda soomaaliyeed u gudbiyo islamarkaasna aan u xaqiijinno in eedaysanayaashii lagu tuhunsanaa arrintaas qaar xihan yihiin qaarka kalena aan ku daba joogno natiijadana aan si degdega u soo saari doonno haddii rabbiga awoodda la oggolaado waa mahadsantihiin
jarnaal cabdulaahi xasan bariise oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo faahfaahinayey daliska ciidanka oo gacanta ku soo dhigay rag lala xiriirinayay dilka xildhibaan cismaan cilmi boqore oo shalay lagu dilay magaalada muqdisho innaa lilaah wainaa ilaahi raajicuun allah u naxariistay wiilal waxaynu ku jirnaa wararkii xildhibaanka shalay lagu dilay magaalada muqdisho ayaa dhanka kale waxaa lagu wadaa saaka in aas qaran loogu sameeyay magaalada muqdisho iyadoo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliyana ay ka qaybgelayaan aaskaasi xildhibaanka loo sameynayo tiftiraha guud ee radio muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa warkan inuu faahfaahinaya
waa mahadsan tahay sheekeeye maanta waxaa lagu wadaa in aas qaran magaalada muqdisho loogu sameeyo allaa u naxariista xildhibaan cismaan cilmi boqore oo shalay gacanka xaqdaran ay ku dishay magaalada muqdisho aaska waxaa lagu wadaa sidoo kale inay ka qeyb galaan madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sidaad la socotana waxaa ka tacsiyey geerida guud ahaan madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda dalka iyo guud ahaan sidoo kale madaxda kale ee dalka waxayna sidoo kale tacsi u direen dhammaan ehelada iyo qoyska uu ka baxay xildhibaan boqore allah u naxariiste iyo sidoo kale ummadda soomaaliyeed oo xildhibaan uu ahaa muddo dheer marka qabanqaabada ayaa haatan socota salaada janaasada xildhibaanka lagu dukan doono ama marxuumka kadibna magaalada muqdisho ayaa aas qaran loogu samey doonaa sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka tirsanaa wixii kusoo kordhaana dhegeystayaasheena dib ayaan kala soo socodsiin doonaa
adoomaasyahay maxamed kaafi sheekh abuukar madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu wadaa inuu ka ay madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka qaybgelaya shirka dalalka carabta iyo midowda yurub oo maanta lagu wado inuu ka furmo dalkaasi masar madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray dalka masar si ay uga qayb galaan shir madaxeydka dalalka carabta iyo midowda yurub oo ka furmaya maanta magaalada sharmasheekh ee wadankaasi masar shir madaxeedka dalalka carabta iyo midowda yurub ayaa markii koowaad dalka masar lagu qabanayaa waxaana looga hadlayaa xoojinta iskaashiga u dhexeeya dalalka carabta iyo yurub xalinta caqabadaha wadamada caalamka horyaalla sida tahriibka iyo sidii wax looga qaban lahaa xasiloon darada ka jirta qaar ka mid a dalalka carabta wasiir cawad oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo goor sii horeysay la hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa waxa uu yidhi isagoo ka hadlaya shirkaa maanta ka furmayay sharmasheekh
shirka waxaa ku kulmaya labiyo labaatan madaxeed oo dalalka carabta ah madaxda dalalka carabta iyo sideed iyo labaatan madaxda dalalka yurub ah oo kamid tahay ingiriiska shirka horta kulanku saasuu kusaabsan yahay arrimaha looga hadlaya waxaa weeye sidii labadaas midood u kaashan lahaayeen aysaga kaashan lahaayeen arrimaha ganacsiga maalgashiga maxaa la yihahdaa security-ga ama maxaaha ama amniga iyo migrationka ama dadka qaxaya iyo iyo guud ahaan stabilityga siyaasadeed iyo iyo dhaqaale ee mandiqada lubnaan syria iyo libya waxay kamid yihiin meelaha siyaasadu ka aloosan tahay caalamka carabta shirka ajendihiisana kamid ah soomaaliya waxay xubin ka tahay aad og tahay dalalka carabta jaamacadda carabtaynu ka tirsannahay laba labaatanka dal aan sheegay baynu ka midnahay mar dhow waxaynu madax u noqonaynaa lixda bilooda soo socdaa maaragtay golaha wasiirada ee dalalka carabta marka waa mari waxaynu xubin ka nahay dalahaas waa marka labaade arrimihii aan sheegay oo dhan ama ha noqoto ganacsi maalgashi nabadda ama amniga qaxootiga iyo deganaanshaha siyaasadeed intaba waa mawaabiic innaga noo muhiim ah waxaana ka garanaysaa sida dalal badan oo shirkan kasoo howlgelaya ay codsadeen inay madaxweynahana arkaan oo kamid yahay madaxweynaha dalka mursida leeyahay oo abdulsaxsiisi oo kamid yahay ra-isul wasaaraha denmark sweden maxaa layidhaahdaa sonia iyo kuwo kaloo badan ayaa kulligood raba inay na arkaan
weli warkeennii subaxnimo oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya idinkaga imaaniyay ayaad la socotaan maamulka gobolkan banaadir iyo ururka iskaashiga islaamka ayaa deeq raashiina gaarsiiyey in ka badan kun iyo siddeed boqol oo qoys oo danyar ah oo ku nool degmooyinka wadajir iyo dharkiiley ee gobolkan banaadir aamine xuseen maxamed ayaa warkaasi ambaqaadaysa maamulka gobolka banaadir ee ururka iskaashiga islaamka ayaa maanta waxay u qeybiyeen deeq raashin ah dadka danyarta ee ku nool degmooyinka wadajiri dharkeeley deeqdaasi oo ka timid hay-adda gargaarka ee boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan waxaana deeqdani raashinka ah iskugu jirtay bariis sokor iyo timir waxaa la siiyey in ka badan kun iyo siddeed boqol oo qoys oo ah dad danyar ah hooyo ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdani raashinka ah ayaa ka mahad celisay deeqdani la siiyey waxayna sheegtay inay ku faraxsan tahay maanta maasha allah raashin aa qaatay Ha, eh, labaatan shan oo bariis ah labaatan shan oo bur ah toban kiilo oo soqor ah iyo toban kiilo oo bari- eh, digir ah shan kiilo oo oo tamar ah saddexli sariir ah aa qaatay
maxamed axmed cigaal oo ku hadlay magaca hay-adda o i c ee iskaashiga islaamka oo loo wakiishay deeqdani ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan bixinta deeqdani raashinka ah dadka walaalaheena horteenna taagan ayaanu waxaan siinaynaa annagoo ka- ku hadlaynaa magaca eh, o i c ama ururka iskaashiga islaamka iyo markas binu sulaymaan oo raashinkaas soo dhiibay eh, inaan dadka soomaaliyeed oo mudnaa halkaan aan ku siino raashinkan aad iyo aad waxaan uga mahadnaqaynaa intii gacan naga siisay ha ugu horreeyaan maamulka degmada gudoomiyaha degmada dharkeeley iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada wadajir ayaa labaduba ugu mahad celiyeen deeqdani raashinka ah ee lasoo gaarsiiyey dadka danyarta ee ku nool degmooyinka wadajir iyo dharkeeley maantana waxaa nasiib u helay maamulka degmada dharkeyle inuu bulshadiisa la wadaago eh, raashiinka mucaawinadaha ee loo keenay waa uga mahad celinaynaa en, hay-adda o i c hawsha ay ka qabanayso gobolka banaadir waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa allah subxaanahu watacaala nagu kulmiyey maanta meesha aan taagannahay marka labaad waxaan u mahad celinaynaa hay-adda o i c gobolka banaadir iyo markasta bin sulaymaan oo iska kaashaday maanta in kun qoys lagu quudiyo degmada wadajir aan maanta u fadhinno Een, dadkii een, mudnaa in la siiyan ay yihiin maanta dadka een, loo qaybiyey een, raashinkan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir basmo caamir shakeeti ayaa iyaduna ugu mahad celisay caawinaada iyo kaalmadani ay soo gaarsiiyeen dowladda boqortooyada sacuudi carabiya dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada muqdisho inta waxaan u mahad celinaa hay-adda golden iyo hay-adda o i c oo ah hay-ado gacan ka geysta dadka ku dhibaataysan caasimadda aadaan ugu mahad celinaynaa sida weynay gacanta ay us- u siiyaan walaalaheena soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka banaadir Een, waxaan kaloo u mahad celinaynaa een, maamulada degmooyinka dharkeenley iyo wadajir ee, sida xooggale ay ugu ugu qayb qaateen een, raashinkan bixinteeda Een, degmada dharkeenley waxaan hadda ku soo bixinay siddeed boqol oo qoys raashinkoodii degmada wadajiran hadda taagannahayna waa kun qoys raashinkoodii loogu talagalay aamin xaaji xuseen maxamed raadiyaha ee telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho
jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka turkiga ayaa martigelinaya sanadkan shirka jaaliyadda carabta ee waddankaasi sheekh maxamed cabdi oo xubin ka ah waddanka oo xubin ka oo xubin ka mid oo xubin ka ah aan idhaahdee jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka turkiga ayaa ka warbixiyey tirada jaaliyadda martigelinaysa iyo ujeedka ay ka leeyihiin shirkaasi
Eh, maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahnay annagoo matalayna jaaliyadda soomaaliyeed ee degan eh, waddanka turkiga Eh, jaaliyaddaas annagoo ku hadlayna magaceeda eh, lixda gobol ay ka kooban tahay Eh, waxaan maanta meeshaan ku martigelinay eh, labayo toban dowladood oo walaalaheena carabta ah kuwaas oo hogaaminayay eh, ustaad xaasin oo hadda ah eh, gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee dowladaha carabta marka eh, aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa eh, sida ay noo ajiibeen martiqaadkaan u fidanay Eh, hadda ka horna waxaa lagu soo qabtay eh, jaaliyadda yemen jaaliyadda libiya jaaliyadda falastiin oo laba jeer qabatay Eh, maantana waxaa soo dhaweysay jaaliyadda soomaaliyeed ee degan eh, waddanka turkiga marka aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana looga dan lahaa inay helaan jaaliyadaha degan waddankan carabta ah xuquuqdooda inay helaan ka maqan marka labay u qaybsamaysaa xuquuq ay ayaga aysan raadsanin oo ay dayaceen iyo xuquuq hadda ayagu ay maaragtay ay ku leeyihiin dowladda turkiga marka waa bisafa khaasa eh, waxaan leenahay eh, sababta loo sameynayo itixaad aljaaliyaat alcarabiya in la madeeyo jaaliyadaha carabta ah waa inay iskaashadaan waa inay wax wada qabsadaan waa inay halmeel kasoo wada jeestaan waa inay dowladda turkiga ay ula hadli karaan si midaysan si ay xuquuqdooda ay ugu fuliso dowladda turkiga iyagana xuquuqda ay ku lahayd dowladda turkiga ay fuliyaan
wanaagsan lays warkaasi waxau idin kaga imaanayaa warbaahinta qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shacabka waddanka senegaal ayaa maanta u dareeraya codbixinta doorashada guud ee dalkaasi waddanka senegaal oo ka mida dalalka dimuqraadiyad ahaan ugu degan qaaradda afrika ayaa dadkiisa maanta ay u dareerayaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne ololaha doorashada ayaa socday tan iyo horaantii bishan iyadoo musharaxiinta kala duwan ay booqanayaan gobollada dalkaasi si ay cod u weydiistaan in ka badan lixdan milyan oo codbixiyaala oo diiwaan gashan madaxweynaha haatan talada haya waa xilka taladaasi haya maakisal ayaa ololihiisa doorashada waxa uu ku saleeyey wadooyinka cusub gegidda diyaaradaha dalkaasi oo la ballaariyey iyo mashruucyada waaweyn ee kaabayaasha dhaqaalaha ee la dhammaystiray inta uu xilka hayay in caddeyn ay u tahay in muddo kale dib loo soo doorto si uu dalka horumar dheeraada uu gaarsiiyo musharaxiinta mucaaradka ee la tartamaya dhankooda ayaa sheegay in mashaariic la taaban karo oo lagu horumarinayo nolosha dadweynaha aan dalka senegaal laga hergelin marka dib loogu noqdo taariikhda dalka senegaal saddexdii doorasho ee ugu dambeysay ayaa waxay ahaayeen kuwa dimuqraadiyadda ku salaysan oo awooddana si wanaagsan laysugu wareejiyey iyadoo wax afgambi a militaryna uusan ka dhicin tan iyo markii dalkaasi uu qaatay xorriyadda warkii subaxnimo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo aan idin akhrinayay saaka anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekay waa iga intaa sawde cabdinuur ayaa warka subax ee saaka farsamada gacanta ku haysay intaynu warkan ku lamid iyo ku kulmi doonno dhammaan inta warka subax igala shaqaysayna soo saaristiisa aad baan ugu mahadcelinayaa oo ay ka mid yihiin wariyaasha warbaahintan qaranka idinkuna waad ku mahadsantihiin dhegaysiga iyo la socodka warkayaga